wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan wadatashi bulsho ah kaas oo ku saabsan qorshaha horumarinta dowlad goboleedka jubbaland kulanka ayaa qayb ka ahaa dadaalada lagu doonayo in lagu hubiyo qorshayaasha horumarneed ee jubbaland kuwaas oo ka turjumaya baahiyaha dhabta ee bulshada islamarkaana ay bulshada rayidka ay ku yeeshaan talabixin guud mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha dowlad goboleedka jubbaland wakiilo ka socda hay-adaha bulshada rayidka ururada dhalinyarada iyo haweenka iyo khubro ku takhasusay arrimaha horumarinta ayaa qayb ka ahaa kulanka ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay guddoomiyaha dhalinyarada jubbaland farxaan axmed cabdi waxa uuna ka dhawaajiyey ahmiyadda kulankan u leeyahay bulshada rayidka
civil society iyo hay-adaha dhammaan ee isku imaadeen hormuud ee ka tahay wasaaradda qorsheynta waxaan leenahay waa horumarin fiican oo in laga fikiro waxna la iska weydiiyo qof walbana inbutkiisa uu ku darsado maanta halkan aan u fadhino waxaan rajeynayaa inbutkaas kasoo baxayo ama maanta qof walba hay-adaha iyo civil society-da dhammaan qayb ay ka yihiin lagu darsanayo inay kasoo baxdo wax qurux badan oo jubbaland deegaanadeeda horumar la taaban karo ay u noqoto hormuud ka dhalinyar ahaanna waxaan leenahay waa door fiican oo loo baahnaa
dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka jubbaland ayaa tilmaamay in kulankan wax badan ka bedeli doono adeegyada horumarineed ee dowlad goboleedka jubbaland sharaf weyn bay noo tahay inaan maanta halkaan isugu nimaano dhammaanteen inaan ka doodno wax sidii ay ra'yi ugu darsan lahaayeen bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan qorshaha horumarinta jubbaland ee shanta sano ee soo socota runtii qaybihii ugu muhiimsanaa bulshada rayidka ah ayaan hadday ahaan lahayd ganacsatadii iyo jaamacadihii iyo dhalinyaradii iyo haweenkiiba way ii muuqdaan iyo sidoo kale hay-adihii maxalliga ahaaba waxaan aada u wada ogsoonnahay dhammaanteen horumarka waxaa daraafgareeya adduunka oo dhan waxaa kow ka ah ganacsatada
ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga dowlad goboleedka jubbaland maxamed weli ayaa sheegay ahmiyaddan kulankan uu leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada dowlad goboleedka jubbaland shan sano ilaa shan sano ilaa shan sano hadda sanadkii markii saddexaad teeramkiisii saddexaad hadda noo socdo waxaad ogtihiin muddo ka hor in lagu dahafuray magaalada kismaayo consultationkiisii iyo latashiyadiisina ay bilowdeen oo ay socdaan waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo tiimka ka shaqaynaya ee wasaaradda qorsheynta oo aan rabo si gaar inaan u xuso cabdirashiid zahra iyo musdaf oo barnaamijkan wado waxaan u mahadcelinaynaa bulshada rayidka ee maanta barnaamijkan kasoo qayb galay waxaan rajeynaynaa in wax badan lagu darsado hadday noqoto naafada hadday noqoto dhallinyarta hadday noqoto ganacsiga wax kasta oo qorshaha horumarinta shanta sane ee soo socoto
kulankan ayaa socon doona muddo laba maalin ah waxaana diiradda lagu saari doonaa sidii talooyin muhiim ah uga dhiiba lahaayeen bulshada rayidka horumarinta adeegyada bulshada dowlad goboleedka jubbaland